bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faydla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda wartanka magaalada baydhaba qodobadiisan ka dheega doontaan unaynasinka ahayna weliba iyo kumad ahaa xukuumadda aqoon-yahanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo si wiin unku hadari hadalkii akuweeri madawiinaga dalkaasaysi ugandha yubeeri musafari xillisi wiimusiina dhulkan kajiidi dhisowka ciidamada qaranka ee soomaaliyeed madawiinaga jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo ku hadali xiriirka dowlad goboleedyada iyona dowladda federaalka ee soomaaliya iliisu kusii dabaay garoowe kasii jeedi muqdisho wuusoonay sheegay in kulanka balle saddexaad uu dhii doono garowna gada doono kowal taran leh dhammaanba bulshooyinta soomaaliyeed iyona dalkaba wasaaradda arrimo banaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo ku hadali arrimo badan oo la xiriira dowladda soomaaliya iyona kenya si gaar aan wasiirka uusa booqashonka rooga dalkaasayti kenya rooga magaalada muqdisho iyaha bandhigii warqabadii sanadkii laha dhaafi xillowsu ku hadlaay munaasabad calayeeda kudhidi muqdisho iyona weliba siin hayne
shimbishaarubeeyona shibeldiirna shimbirshimbirbay shibalaantiamna shafandandhoe shimbirshimbirbay shibalaantiamna shafandandhoe shilmidowsha meer guurowsha naagale shadirbale aroosa mushaaladayo
waa heesta barnaamijka kulanka idaacadda wartan ee magaalada baydhabo oo dhammaadan dhegaystayaal barnaamijka ka dheegi doontaan qodobadaas iyona qodobo kale haatay dhegeystayaal mar kale kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsanka magaalada baydhabo qodobkan ka horreeye waliba hooseeye doctor maxamed cali kalahay oo kumada aqoon-yahanada koonfur galbeed iyo waraysi unalaweelani waliba una ku waraysanaya arrimooyinka la xiriiray ciidamada walina saasoo kale aan ku horeen waluna ku weydiinaya hadalkii ku weeri madawiinaga ugandha yugeeri musafani se ahaan markay lan fiiri landha ka kor waliba hoosinaya hoos kuku jawaabay su-aalogun armatange
bismillahi raxmaani raxiim runtii barnaamijkaasi horto lamba sida oo fasilade madaxweynaha uganda may sheegay dowlad mujasamera laakiin maamul madaysano dowladdaas macnihii sidiiba may fasiraayahi walal eral dowlad macnihii dowladda wadanka dhan gacanta ka hayta oo dee dhanba xukumaadta ma jarta yalin fasiri karo laakiin mahayna soomaaliya dhanba liis maku yani liiska dhan walku tiray qaaladan walka saari mahayn marka barnaamijkaasi mayla ku yaabe inuu isu yani aragaay maadaama ciidankan ka badan oo soomaaliya nabadgelyadan roogo amisom oo deero todoba kun ciidan ah oo monsanana roogen ilaa hadda walku la wareego digaar ahoo maamulkii la wareego wadankii toban sano yani horeyntiio diyaaran ah inuusan aragna inigaas inuusan fasiriya la ku yaabo okay markisa kale lan fasiron dhanagaas ku kuadal dhana kale dilan fasiron
iniga kale may waaha maadaama ciidankan ka badan oo soomaaliya isuku roogo meeluna mashruuca taa toban sano oo dhanka may xoreeyo waayne barnaamij oo dhaqaale askartiska helaaso todoba kun ciidan lankii koo qaado bili kiiba kun dollars iyo hojiradaan isbitaalaadka adduunkan daraw anigii soomaaliya mardhow mayl falaaya sanadkan labada kun iyo labaatanka intimindeerna in ciidamada tartiib tartiiban bahan shiro jira hataa dawladda soomaaliya siyada erkay haysa ciidamada burundi noofatoy ciidamada burundina mayka doodana una meelun dadkaano ka dhamaadi meelun jeednama leh dewa lama kun camal ku roogda lankii todoba kun ku roogdi marka ini isumeelaas ku araga dantiis oo eh macnihii soomaaliya hata mal roogo waktigii laku bahan lahaayay maana dhow arrintiye maamul madaysa ma jara aniga in meelaas isu fursad ku helo muddo toban sano kale isu roogo oo ciidamada inta kuku mashqulaano inta laka dhaqaalayo dhaqaalihii inta laku helo bangigiisiya ka dhigaasa isuna ciidamadiis walaag fadaawa ku siiya walaag dhimadaa dhimadeena laakiin inuusa mashruuc jay hormadeeda الذين يكلم الدكتور okay soomaali hadalkaasayti markista saamaynta leeyahay kuwa ladaasa
maanta soomaaliya iyo na dawladihii hore hadeernayay ee dawlad nidaam laho wareegtaha ku bahaaso walaashay sirayeyno yaa arag jarni inta may aragaase lan wasiire la bedeliye facebooka lahdhike lan wasiire la magacaabe facebooka lahdhike ogaaysa markaata oo baydhabo hataa warqado wasaaradda arrimaha gudaha ku bahaasi facebook lalaku aragay wasiiradana facebooka laka magacaabe marka ti haatow in facebooka lahadhiko qaabkiiyo ndiyaar camal lahan diyaariyo inkastoo wasiirka arrimaha dibadda federaalka master cawad sugo mindheer joogo ere warqadowna maha noobana marka tii dawladda kubati tii kaleba la shalbiyo waa jiniba dawladda markii hadalaasa may lataa afayaga lata afhayeenka waa wasiirka warfaafintu wasiirka warfaafinta mayna fadaayay fikradan inay lakuwada hadalo ra-isul wasaaraha madaxweynaha ku fadheedan xukuumadda wal midaysaa ku bahan laakiin lanka wareegidaayo suba martike mandera yaa meereeyey waa nin iska hadlay marka macnihiis sidiisun hadali iyo jawaabti la sii misle dan kale madaxweyne madaxweyne lan jawaabi karo laakiin wasiirka arrimaha dibadda oo suba yani mandera isku rooga inay saabsan jawaabo waa level hoos waay mae yani heerna kaba mae okay tillaabadii inka dhow ee inka fudus xukuumadda yeedaku ku jawaabi korto hadalkaas may nagdee
horta xukuumadda meeraase unumay ka guulaysanayey in oo nicholas hayson wakiilka jamciyadda qurmaha ka dhexaysay ya burina yaa hanuun yani kafaanadii laakiin madaxweynaha museveni lagaatay oo degdeg laga koraano ka burina iyo sakaweelneeru koraan mahe lan todoba kun ciidan ee kuroogda waaye haddii doo hakanagaan mayl ku yaabay ciidamada ee kulubahayiro hal maalin ee kubadda hal maalin todoba kun ciidan hola ku qaada amnisan waryar ah hele marka inii markaas dadkia ku horjeeda ku faa'iidaysadaano meelgiyo ku beecato iyoga roogo walqaado waa siina hadhowda marka meelo aabaanku kooyasa joona askartun dhaqaalama kudhexaysiyo igadiyabiye markaas somalianicolas hayson madara doctora ningarado wadanka ma roogu karo yaan qorni la duraayo camal masuuqi sabado koreene madaxweyne waxa lahaa unoo fasirna beri la guri karo maayay anlimbodoy kormee okay dawladda dhexe sadaalka dhabaajidi mar badanna ogna hakananagaasi ciidamada badana ku saarana may ata caqabada ilaa yoonay hato xukuumadda iyada haysato ciidamada aan la wareegi waysanta
ciidamada mayna fadaaye ciidamo soomaaliyeed oo maamul goboleedyada ku kooyow oo midaysan bacdi hatabay ahaa maamul goboleedka may matalan jubbaland baad dadka ogaadeen badan oo koonfur galbeed badan oo hirshabeelle eerto puntland waxay daarada badan macnihii qabiil qabiil aan dhisinye laakiin mayla fadaaye dhowr goorma hiliiska iyo ka galeen nimankii midowga raayeen oo inta ka shiri jaray marka ballameena in ciidamaha walba wala kusheena dumarkoo meertee kow iyo saddex anuma sheegna marka ciidamada ciidamada soomaaliyeed oo meel walba ka duuli koraan oo isku fikrad oo isku tababar oo wacyigelinta qaba mee qabiilba meelisa degenye taasana may fadayinisi dawlad ka ahaada marka wakti hata ciidamada amisom iyo ku bato iyo ku madax bilaawadaan oo ciidan soomaaliyeed geekisiyaad bare ilaa etoobiya la dagaalamayay ciidamada meelo ka dhamaadayeen mae marka taasa meesheena sehe in nimankan weli mashruuc shoowidaano qurugad amisom salaambaasi ku daldaldano nimanka ilaaliyaan goboleedyada iyo nimanka madaxtooyada haaleba ilaaliyo hayan bas
okay wali ka dhawaajida in qabiil qabiil qof walbaba meetis aan deganye ciidamada soomaaliya iyoonay habka ciidanama gacanta maka hayta xukuumadda dowladda dhexe ee dalka ku aramiyaas doogkii kamandha ka naadaso ciidanka meelkale laawan ku taliyahayo oo systemka ciidanamada soomaaliya weli gacanta maka dhegna
tababar ahaan ilan jiray jabuuti suudaan walba walaagi oo dawladda tabar jira dawlado matalan sida qatar oo kale ogaasid laamiga fuleen turkiya waxay tababaraha ama kun saddex kun marka turkiya soomaali oo qiyaama
okay goradi markase guudlan fiiri markaa maxal ange dowladda in iyada guulku kudeerta la dagaalanka al-shabaab dhasowka ciidamada qarameeta may tilaabe ee ka haboon iyo qaadanayta se aqoon-yahaan markeedan hadalla horta dawlad sideeba mayna reegay dad maamul oo wadankaas iyo rogaan kulli gacantii oo ka hayaan arrimaha dibadda siyaasada dhaqaalaha walaasda yani maamulaayaan laakiin dekeda muqdisho iyo eerboorka muqdisho iyo walmucaawinad laka heli laha wadan marka wedi koro dawlad may ahaa inay canshuur qaada xuquuqdalankayaa canshuur ku qaadato nabadgelyadiisa iyo ammaanshaiyo ilaalida horumarshii ku shaqaysa kaabiyaasha dhaqaalaha ku shaqeeyo inta walaas ma jiraan mayu ahaa magac ahaan ya wala aqoon sidii la gureemaayo weli yani kaalintii la badaayo ma guusho
dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax baalgori lisiri babaratoya barante bariima dugsi la furi bilaal bin rabaax isinlanku weele mugdiwal barashooda la heli barashoodii cilmiga bulshada kashaan warmartay beedeeng nagatoo owlaadana ay koobaadiyownee buugta galnyoon saar wal barashin jey dugsiga hoose dhexe sare ee bilaal bin rawaax baydhabo iyo helshe aqoon bartayoon beegsadayangu dugsiga hoose dhexe isare ee bilaal bin rawaax bilhabati hanga bugsheenku dheeratoy buugta i manhajadii lakabaradaay kenya barti laakiin tubiyo dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax baradiya boqor eh beedayd boonshuwal ma dhaamo jaahilnimii dhibshe sawnan ku badbaadna buuggii galanka gaadamoy baadi goobnoy aqoon beegsamay dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax maadi i diini maalimiinka baraayano maskantiyo koreesha taa maadii maalinshe mubaax nakinsiyaw meeli wal dadka baraayan dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rawaax manhajka iskoolka bilaal bin rawaax mayba waafaqsanyaa manhajadii dalka kenya may weeli maalimiintisaa ee aanol ku qalin jibiye jaamacadoo dalka kenya maadooyinka lakadhakaw dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax may bashaliyina ingilish math ama hisaab saynis social study i r e yacni islamic religion education carabic tarbiya iyo weliba af soomaali dhammaan waliba lakadhakaay dugsiyaalka sare way kii bareen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxdanka sarayta ee maamul goboleedyada iyona madaxdii hore ee dalkaha maran weliba yohayn haanayo garow iyo ka suganayeen yoona ku qayb gaadayeen caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee puntland saciid cabdulaahi deni weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo usa maraku nagaday garoowe usoo kasogan eelboorka kala hadalaya saxaafadda weliba usugu ku hadalay arrimo iyo kumada iyo xiriirka dowladda federaalka iyona maamul goboleedyada usoconahay koosu ku hadalay si gaar ahaan carabtananka dhawi kulanka la qorshay in garoowyada kudhiyada balla saddexaad
bulshadeynta garowey iyo puntland runtii aad baan kaga mahadcelinaynaa aniga iyo wafdigeyga sida wanaagsan oo sharafta badan oo waaltinimada leh oo soomaalinimada leh aad noo soo dhaweyseen haddana aad noo soo wejinaysaan runtii waxay leeyahay farxad weyn mar walba aan imaado garowe waxaan la kulmaa shacab aad iyo aad u fara badan oo bannaanka taagan oo saacado badan taagan oo haddee haddee garowe waxay ka tirsantaha magaalooyinka ugu waaweyn oo ugu populationka badan oo laga yaabo inay sideed saacadood sagaal saacadood bannaanka loo taagnaadaan sugaan aad iyo aad baan runtii bulshaweyntaas waxaan uga mahadcelinayaa inay sida sharafta leh oo wacabtinimadana noo soo dhaweeyeen iyagoo dee laga yaabo inay howlo badan oo muhiima kasoo tageen waxaan iloodi karna ma aha waa jeclaan lahayn inaan u istaagno oo aan salaamno laakiin duruufta nooma masaamixin insha allah waktiga soo socdaa imaan doonaa yeeli doonaa maxaa yeele dee waxaa lagu yaqaanaa markaan arko shacab weynad banaanka taagan inaan jalboodo oo aan soo dego oo aan dhex qaado oo aan salaamo laakiin mushkilad ma laha insha allah wakti kale noo ahaanaysa runtii sidaa sheegtay waxaan uga faa'iidaysanay caleemasaarkii walaalkeen aan ku galbinaynay waxaan uga faa'iidaysanay in aan howlo qaranku leeyahay aan ku qabanno oo dowlad goboleedyadii isugu keen dambeysay shirkii baydhaba oo xaqiiqatan aan ku ballannay shirka loogu xiga inaan ku qaban doonno meesha la yidhaahdo garoowe inaan isku aragnay halkan oo aan haddana ballan ku dhiganay inaan isku aragno bisha soo socota ee, maarso xaaqeeda insha alla haddii la yidhaahdo oo aan howlihii ee, runtii naga hakaday aan dib usoo cusboonsiino oo annagoo dalka iyo dadka u shaqaynayna halkaasi waxa lagu dhiqabyo ahaa oo ummadda danta u ahaa aan ku dhammaystirno haddii la yidhaahdo madaxweynaha waa uga mahadcelinaya runtii ee, ee, maxaanku raahdaa qaybta muhiimka uu ka qaatay ee, sidii loo wada hadli- loo wada hadli lahaa ee, maxaa yeelay waxaa loo shaqeeyaa ummadda soomaaliyeed looga saari lahaa wax alla wixii mugdi ah aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinaya doorkuu ka qaatay ee shariifka ah insha allah hadduu ilaah yidhahdana ee, halkaan aan imaanaynaa ee, inta aan ku gaarno go-aan iyo wax la taaban karayn ee, hadday qaadato usbuuc iyo laba usbuucba halkaanaan joogi doonaa insha allah waana mahadsantaha madaxweyne
قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
tawakal building material And the general service.
taariikh dumalet waa dhanba tookadiisa tallaabadii dhimanaytay horumarkii la tiigsiday tawakal building material iyo bulshooy hadda la siinfuri badeeco buutay baahadii ani la qabiya hadda laku bahi tujaar iyo tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuun untooganaytay tiibtiiba qalab dhisme laakiin tubay deer dhaqaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooywalka moodiyaa hadda teeginta taloy hotal qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy dhaqaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejeyow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaab idhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbairan hayna feer ili feergunjiina walaayba faracsho eh ee abtuzid intii barinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee koy irita ka dhayso edaka galaas meelo laakiin ka diyaariyo tawakal building material and the general service all in all irid iddeeg isqab agab dhisma irbadoon dhammanayna laakiin tubayng moogatoy tawakal building material and general service qiimo ragiis eh qalab kumbad eh kabakankalo ku dorano qobsoy qaadoylay eh ashidantiin haynee afku ab adkaysi leh inkastow baqaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general baqaarka qalabka dhismeeda ee tawakal may bakiyaale isgooska buundada afjarka ay godob haan afaafta hor gudwiinaga galab goosaajada shibaal oo markii ada roogba galantaabada fiiri mayba markiiba aragaas boorka qoran tawakal building material and general service mayna hakii dhawaayaya maxamed maxamuud mursal oo lungordow madgaab ama balaab wali faahfaahintaas dheer kulle hariir korasha eberli hal shan qonto iyo sagaal eber siyeed qonto iyo todoba eberli hal lama siyato ikow soddon ikow tum ikow eberli hal sagaal soddon tum iyo lama soddo iyo kow haddaba bulshoy balanteen may buwaha afartaak baraatee amboone tugin tawras ho adhasadaasa inta laaba qaad tawakal building material and general service قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم
barnaamijka kulanka idaacadda warsanga magaalada baydhabo iyo dhegeystayaaalka guda jarne axmed ciise awit wasiirka arrimo banaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo ku hadalay arrimihi xukuumadda iyo xiriirka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo reer kenya xillo dhowaan dalkaasayti kenya iyadoo kudhidi duqeyn iyo fulyan koox argagixise sida la kasheegayo in hanuyo ku tursanaya al-shabaab
shirku wuxuu ku saabsanaa iskaashiga ee, labada dal ee K- ee dariska ah ee walaalaha ah kenya iyo soomaaliya sidii loo sii xoojin lahaa ee, sidaan aan waraysiyo hore ku sheegay ee, baryahan waxaa socday ee, saraakiil sarsare ee wasaarado badan ka socda saddex iyo toban wasaaradood iyo laba hay-adood oo kaleeto ee, shan iyo toban ee, hay-adood oo soomaaliya dad ka kooban oo shan iyo labaatan tiradoodu ay la eg tahay iyo dhigooda kenyaanka ah ayaa ku kulmayey ee, nairobi oo ka wada xaajoonayay ka wada sheekaysanayay sidii xiriirka ee, qaybihiisa kala duwan loo xoojin lahaa deeqaha waxbarasho ee kala duwan ee kenya iyo soomaaliya u fidiso hadday noqoto iskaashiga amni ee, iyo la dagaalanka ee, nimanka dhibta badan oo dadka qarxiya iyo hadday noqoto ee, xagga ee, maxaa la yidhaahdaa xuduudaha ee, isufuraantooda ganacsiga isufuraantiisa kuwaas waxaasoo dhan baa laga wada hadlay socdaalkayaga maanta marka wuxuu si- soo gebagabaynayey ee, soo gunaanadayey ee, wada hadalladaas guusha ku dhammaaday waxaanu dooranay ama dowladda kenya noo doortay si caalamka iyo dadka dadweynaha labada dalba loo tuso in xiriirka aada u xoogsaday inaanu magaalada mandheere la yidhaahdo oo ah magaalo kenya ku taalla laakiin ay dadka soomaaliyeed degan yihiin in ay maxaa la yidhaahdaa aanu nimaadno si aan u muujino iskalsoonida labada dal iyo labada dad udhexaysa marka simbolically ama calaamad ahaan macno gaarah ayay u leedahay iskaashiga waxay tusaale u tahay ama tilmaan u tahay iskaashigu siduu usoo xoogsanayo iyo sida uu u noqon doono insha allahu mid taabagala mudan wasiir dad badan waxay isweydiinayaan arrimaha xuduudaha ee wadamada soomaaliya iyo kenya shirka ma lagu soo hadal qaaday arrinta xuduudda soomaaliya iyo kenya ha waa lagu soo qaaday gudiyada farsamana way ka wada hadleen maantana markii anigiiyo wasiiradu aanu shirgudoominaynay shirkii gabagabadaha waa lagu soo qaaday waxaa cajiib ahayd in gudoomiyaha mandheera gudoomiye cali ibraahim roba inuu ahaa ninkii ugu codka dheeraa oo lahaa xuduudaha waa in la furaa wax badan ayaa nooga baaqanaya haddaanu nahay soomaalida kenya marka wasiiradiisu u jeediyey wasaaraduna waxay tiri waa in dhaqso arintaas loo fuliyaa oo guddiga loo xilsaaraa marka waa looga wada hadlay waxaana rajaynaynaa in natiijo fiican laga gaaro si dhaqsaa sida aan la socono dhowaan magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya oo soomaali badan ay ku nool yihiin waxaa ka dhacay weeraro argagixiso kulankan maanta ama shirkan magaalada mandheera ka qabsoomay maadaama aad tahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya dad badanoo soomaaliyeedna ay welwal muujinayaan arrinta qaraxyadaas iyo weerarkaas saamaynta ay soomaalidu ku yeelan karto ma looga hadlay maxaa cambaareena maxaa ka dhahdeen shirkinta ugu socday horta annagu markii qaraxu dhacayba madaxweynaha soomaaliya wuxuu la hadlay madaxweynaha kenya ra-iisul wasaaruhu wuxuu la hadlay madaxweynaha ku-xigeenka kenya anigu waxaanu soo saaray dowladda soomaliya waxay soo saartay hadal ay ku cambaaraynayso falkaas falkaas iyo gaboodkaas loo geystay dadka kenya oo qaar soomaaliya ku dhinteen iyo inaanu ka xunnahay iyo inaanu u tacsiyayno dadka ay wax ku gaareen iyo ehelkoodiiba aanuna garab taagannahay dowladda kenya oo nala garab taagan iyaduna la dagaalanka argagixisada marka dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dowladda kenya inay dareensan tahay og tahay dadka falgaboodka geystay iyo dadka soomaaliyeed ee kenya degan oo kenya aada uga faa'iidaysato u jeceshahay joogidooda kenyaanku waa dad sabar badan waa dad fahamsan maaragtay xiriirka soomaaliya kenya muhiimadda uu leeyahay labada dalba marka wax dhibaata ah oo dadka soomaaliyeed arrinta uga imaanaya ma jirto dabcan innagoo dhan waa inaan ka qayb qaadanaa in falal saas camal aysan dhicin iyo inaynu nabaddeena sugno iskala kaashano haddana waxaa socda qorshe lagu sii derdergelinayo lagu sii xoojinayo iskaashiga amni labada dal sacaad wasiir horey shirar badan oo noocan oo kale ah ayaa loogu qabtay magaalada nairobi shirkan maanta mandheere ka qabsoomay muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore marka kan wuxuu dejiyey qaab ama habab lagu fulinayo go-aamada ka soo baxay shirka oo ma noqonayo mid hadal iyo ballan keliya ah waayahay dhinaca kale madaxweynaha uganda sida aan baraha bulshada ku arkaynay xalay ilaa maanta waxa uu wax ka yiray arrimaha soomaaliya maxaa arrimahaas kala socotaa madaxweynaha uganda iyo qof kastoo kale tutoni asagaa wuxuu raba dhihi kara annagu waxaanu nahay dowlad soomaaliyeed oo la aqoonsan yahay adduunka o dham aqoonsan yahay oo dowladda uganda ay aqoonsan tahay oo maaragtay marka madaxweynaha hadalkiisa anigu ma maqal isagoo dhahaya twitterun baan arkaynay la wareejinayo laakiin muhiimaddu waxaa weeye wax qof kale yidhi annaga waxba nagama gelin waxa anagu qabsanayno iyo waxaanu nahay waa muhiima annaguna inaanu dowlad nahay jirta waxaa u daliila meesha hadda aan joogno maanta wasiirka arrimaha dibadda kenya dhigayga aniga halkaan soo joogno khubaraadii iyo aqoon-yahanadii iyo farsamo yaqaanadii iyo saraakiisha sarsare ee soomaaliya shan iyo toban hay-adood ka socda iyo dhigooda kenya ayaa shilayay haddana isla imaanaya marka marka anagu waxaan ku kalsoonnahay inaanu nahay dowlad qofkii kaloo iska hadla magacuu rabaa sheegtay isagay u taalla waa mudanta
وافق سبيشاليست هوسبيتال أو ماذا إساءة may erow ana medey may erow howar intarasa mankun obi maraykan ijey manasota ijey minneapolis ijey mumba hindi ijey meel daaw yaala ijey ana medey medey inta inga gurtoan ماي باي دابا إسبتال ميالو ماي ma i erow ana ma i erow موافقة لكجية ma i usub ana magaagas ilo maraykanka ang mude مقالة باي دابا لايكيالا معقول ما أت معقول ما أت أنا كأروية معقول ما أت مرق ديهور إرافاتكي مقدبة أنا لك جذبي موافق إسبشاليست هوسبتالا مولاي هنين أديجي مجلوك إيوايل لما بمير كدوري ياي ما هذه أنا أمانة موافق سبيشاليست هوسبيتال مرق إقايلة ما ويلي دو بلاشة ما يلتا دكاتير مسألة يوم هاينة المق عافماتك مولاي مسكنتي وكشبي مرحبا إدوشو ميليو كول قلايان موافق إسبشاليست هوسبتال محبي إجال شقال معاملك هدوايا يونو مرنان هاجر صدانا ميري لحكين كدياريو حرونتا عافيماتك إيه موفق سبيشاليست هوسبيتال ما ينكين كديار أها جيبار شرف له مش يميليس عجيبة دكتور علمان له ملا وارن هاينا بارتانشو لكو مقصود يكين كدياره موافق سبيشاليست هوسبيتال مشال دمان قيبو شيء لأنك أذى جو بلشدة تذا فرمشي لابراتوري emergency او بي دي oo ay qayb dhakhtarkiisu fadheedow بدياتري qaybta owlaada ماترنتي qaybta dhalmada دكاترنا ما يكين كديارها dhakhtarka udaree guud دكتورك أولاد dhakhtarka udaree kadhiyow hanraabta إيوالي بدكتورك قليمة جود saasaatoo muwaafaq specialist hospital ما يبلكو كداوية cudurre iyoonay qalliime shale داوية وكبروين كمانكا iska furmowka hanraabta عاد هيرنك عاد وريركا dhalmad la'aanta برادة دونتا cudurre dhuunta sanka iyoonay dhiga إيوالي بقلينشو borostaticus qanjirka kaada dadka darbaanta leh i weliba haanbeenyada leh raayo barraayaan i weliba dadka wejiga dhaawacga ku deeri itimooba hanraabta dhalmada waayteen qalliime lafaaf eernada qalliinka dhaawacyada habada bawaasiirka qalliinka borostaatada hirinka muwafaq isbishaalista hosbital waqti kasta online oo yacni labaati afar saa hoolis mishal gohaasa xarunta caafimaadka ee muwafaq isbishaalista hosbital may bakiyaale suuqa sarafleega godob hanha ka horjeedka berdega saraflaag ee suuqa qudaarta wali faafahintaas dheer kulle hariir eberli hal shan siyeetan shan lixdii afar eber siyeed eberli hal shan afarti afar labaati afar toddobaatan ama koortanka dambe too eberli hal toddoba sagaalan ilama sagaalan ilama sagaalan haddaba bulshooy
balanteemayboa in un hore indeerna xarunta caafimaadka ee muwafaq bishaalista hosbital
doga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyaasoo ku hadalay walqabadkii maamulka gobolka banaadir sanadii hati lahaa dhaafay munaasabad la kawiinaya iyo xalayntii hatita iyada kuliyadii magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya xafladan ujeedadeedu waxay ahayd in labayo tobankii bilood xilkii maamulka gobolka oo madaxweynaha jamhuuriyadda u dhiibay inaan bulshada la wadaagno wixii u qabsoomay caqabadaha jira iyo qorshayaashaan aan hiigsanayno tan oo qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta runtii muddo yar labayo toban bilood aad garan kartaan caasimadda muqdisho aada garan kartaan haddana waxaan aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadir dhammaan maamulada degmooyinka iyo howlwadeennada ka howlgala iyo bulshaweynta soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo runtii noo suurageliyey inaad howlahaas aan qabannay aan soo bandhigno sidoo kale waxaa kaloo iyadana ahmiyad gaara leh in magaaladan muqdisho bersamaadka sidii ahaan jirtay iyo maanta oo la garanayo in haddana annaga aan diiradda saarnay oon doonayno in caasimadda sidii bersamaadkii ahaan jirtay kusoo noqoto caasimadaha adduunka ugu wanaagsan ugu amniga fiican ugu nadaafadda fiican ugu quruxda badan mar baa la odhan jiray africa rivera oo dalxiisayaasha adduunku ay halkan imaan jireen si haddaba caasimaddii u soo noqoto sidii bersamaadkii annagoo og inay shan boqoloo kun oo barakacayaal soomaaliyeeda joogaan annagoo og dhallinyaradeenna in shaqa abuurka uu ku yaryahay oo kontonka jaamacadood sanad walba ay soo saaraan jaamiciyiin haddana aan fursad shaqo haysanin annagoo og in gobolka ama caasimaddu kaabayaasheedii ha noqoto waddooyinkii ha noqoto bulaacadihii biyomareennadii dhammaanba ay runtii xaalad aada u adag ku jiraan haddana waxaan u istaagna waxay tahay u samaysana qorshayaal inaan caqabadahaas oo dhan ku bedelno fursado mudane ra-iisul wasaare muddo labiiyo toban bilooda oo aan lix waddo laami ah aan ku hirgelinay waddadii soddonka ku dhammaystirnay waddada dabka oad arkayseen ilaa iyo bakaaraha waddada liido waddada madaxtooyada ilaa iyo isgoyska xamar jajab waddada dekeda ilaa iyo via roma waddada jasiira intaas waxay ku hirgaleen waxay tahay iyadoo aan fahamsanayn ahmiyadda ay leeyihiin waddooyinkaas sidoo kale waddooyinkii kale oo jaiga oo iyagana lasoo bandhigay labaatan iyo toddoba waddo oo laga hirgeliyey kaxda ilaa iyo afar laga hirgeliyey daaniile iyo heliwaa iyagana ilaa lix waddo laga hirgeliyey arrimahaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay bulshada iyo maamulka oo runtii isku duubmay islamarkaana u istaagay intaas waxaa sii dheeraa qurxinta taalooyinkii aad aragteen iyo barwareegyadii nalayntii oo iyagana aan juhdi badan gelinay oo runtii aad arkaysaan maanta nalalkii sidii loo dayactiray loo hagaajiyey intaas waxaa dheeraa ahmiyadda ay leedahay gurmadka deg deg ah oo runtii laba xarun oo gurmad deg deg ah markii ugu horreysay laga hirgeliyey caasimadda midna degmada hodan midna degmada wadajir horumarkaas isaga ah ma hirgaleen haddii aanan dhammaan shaqaalaha iyo maamulka iyo shacabkaba isgarabgelin intaas waxaa sii dheeraa shaybaarkii tayada qalabka dhismaha iyo biyaha isagana aan hirgelinay waxaa kaloo intaas dheeraa horumarka isboortiga iyo isdhexgalka bulshada iyo dhallinyarada oo magaaladan laga qabtay oad arkayseen ha noqoto mini maratonkii iyo cayaarihii degmooyinka iyo kuwii kubadda koleyga iyo cayaaro habeen la qabtaba intaas ujeeddada ahayd in la dhiirigeliyo isboortiga la hormariyo dhallinyarada xarumaha degmooyinkii ayagana aan dhisnay oy ka mid ahayd wadajir yaabsiid oo socoto iyo kawaanada la casri ah oo ayagana lagu soo kordhiyey waxbarashadii oo ra-iisul wasaare aad aragtay lix iskuul oo labiiyo toban kun arday ay ka faa'iideeyaan oo maamulka uu gacanta ku hayo arrimahaasoo dhan ololihii nadaafadda oo aad adiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba nagala qayb qaadateen sidoo kale barnaamijka saxilqaan oo kaalin muhiima gobolka uu ka qaadanayo ujeeddaduna ay tahay in barnaamijkii madaxweynaha uu in caasimaddu ay hormuud ka noqoto taasna waa mid aan aada iyo aad u hirgelinay arrimaha bulaacadda iyo biyomareenka mudane ra-iisul wasaare waxaan sameynay daraasad dhammaystiran oo loo yaqaano drainage master plan oo aan rajaynayno dhowaana inay bilaaban doonto qorshaheeda oo bangiga adduunka iyo hay-ado kalena aan la kaashanayno ujeeddaduna tahay in caasimadan biyo xireenadeedoo dhan la hagaajiyo bulaacadihii oo haddaba aan sii bilaawnay bulaacaddii xamarweyne iyo xamar jajab oo hadda ay iyo biyomareenadiiba ay si wanaagsan u shaqaynayaan intaas waxaa sii dheeraa kaalinta wacyigelinta bulshada oo aad arkaysay muddo labiiyo toban bilooda oo degmooyinkii iyo shacabkii iyo waaxyihii ay runtii aada isu dhexgelayeen aada u wada shaqaysanayeen islamarkaana barnaamijkii darisaynta aan hergelinay uu keenay hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka iyo shacabkaba ay muddo labiiyo toban bilooda si istraatiijia u wada shaqaynayeen taasoo suurtagelisay ramadaankii aan soo dhaafnay waxaa ramadaankii ugu horreeyay muddo toban sano ah si nabada dadku ku afureen ku cibaadaysteen islamarkaana aan bulshadii afur wadareed la qaadanaynay arrimahaasoo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay runtii dadaalka shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir intaas waxaa dheeraa cadaaladii aan u aragnay inay ahmiyad gaar leedahay oo dadka guryaha aad aan ugu istaagnay islamarkaana aan dad badan guryahoodii xaqi u lahaayeen loo soo celiyey sida aad documentary ku aragteen intaas waxaa dheer guddiga khilaafka oo iyagana dib u habeen ku samaynay ujeeddadeennuna ay tahay in ummaddu cadaalad baa deeqda cadaalad la helo intaas waxaa dheeraa daadejinta maamulka oo aan labiiyo toban degmo mudane ra-iisul wasaare geyna xafiisyadii adeegyada lagu fulinayay maantana adeegyadaas ay si xoole uga socdaan islamarkaana keentay inaan kobacii dhaqaalihiina hirgelinno maamulkii iyo maaliyaddana la hagaajiyo oad aragteen boqolkiiba konton iyo laba dhibic sagaal afar in la kordhiyay taasoo ku timid iyadoo musuq maasuqiina la yareeyey islamarkaana laisla xisaabtamay adeegyadana laga dhigay kuwo casri ah oo qofka canshuurta bixinaya ilaa iyo akaamkii bangiga dhexe aan waxba u dhexaynin intaas waxaa dheeraa shaqadii shaqaalaha aan u aragnay halolbowle oo aan iyagana diiwaangelinay hagaajinay islamarkaana aan maanta haysanno shaqaale tiro kooban la ogyahay islamarkaana lala xisaabtami karo waaxda caafimaadkood aragteen fayodhoorka iyo howlaha wanaagsan ee ka socdo runtii iyagana waa kuwo ku yimid dadaalka waaxdaas iyo shaqaalaheeda oo runtii hormuud u ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmo intaas waxaa dheeraa xiriirka dadweynaha aan u arkayn inay ahmiyad gaara leedahay mudane ra-iisul wasaare nambarka sagaal sagaal laba loo hirgeliyana ay tahay in bulshadu wixii cabashooyinkooda kusoo gudbiso tiam muxuaha tababarana ay halkaas noo joogaan tanoo suuragelisay haweeney soomaaliyeed ee fariin qoraal ay noo soo dirtay inay gurigeeda dib u heshay muddo shan cisho gudahooda markii fariin qoraalka ay soo dirtay iyo markii furaheeda lagu wareejiyey intaas waxaa dheeraa barnaamijkii samafalka oo taakulo bishii barkaysa ramadaan iyo sida aan ugu istaagnay barakacyaasha oon u aragnay ahmiyad gaara u dejinay siyaasaddii lana sameeyey xafiiska oo durable solution unit loo yaqaano oo u istaagi doona arrimaha barakacyaasha ee buuggii oo aan soo bandhignay dhowaanna haddana maalinta khamiista aan iclaamin doono xafiiskaas isaga ah oo durable solution unitka ah intaas ka sokow dhallinyarada shaqo abuurka loo sameeyey aad iyo aad ayay u fara badan yihiin taasna waxay ku timid waxay tahay runtii dadaalka xukuumadda madaxweynaha oo ahmiyadda tahay in dowladdu ay tahay dowladdii shacabka shacabkana loo dhowaado mudan ra-iisul wasaare siddeedii februaar laba kun iyo toddobiyi toban ayay ahayd markii bulshada soomaaliyeed caasimadda ha noqoto gobollada iyo dhammaan qurbajoogtaba ay kalsooni buuxda siiyeen madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo taasoo caalamkuna siday u arkayeen dowladda iyo soomaaliyaba beddeshay maantana caalamka aan kaalin wanaagsan kaga jirno go-aanada masiiriga ah madaxda qaadatana caalamku ay soo dhoweeyaan tanoo horseed u noqotay in bulsho iyo dowlad wada shaqaynaysana uu noqon karo halka keliya xabka xalka keliya ee horumarka waan aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda muddadii labada sana gobol walba uu tago iyo caasimaddaba sida mar walba looga soo dhoweeyo loo dhiirigeliyo isla markaana kalsooni buuxda loo siiyey intaas waxaa dheer annaga maamulka gobolka maamulkii shacabka waxaa naga go-an in madaxda vishinkoodii la hirgeliyo sida uu ku hirgeli karana ay tahay gobol walba kaalintiisa qaato caasimadda muqdisho iyo gobolka banaadirna waxaan diyaar unahay inaan kaalinteenna ku aadan ka qaadanno howlaha qaranka waxaan qorsheynaynaa laba kun iyo sagaal iyo toban in golayaashii degaankana la hagaajiyo dimuqraadiyiintii ay bilaabato isla markaana shacabka soomaaliyeed oo gobolka banaadir ay helaan matalaad rasmi ah isla markaana ay ku doortaan hal cod iyo hal qof oo aan rabno gobolka banaadir inuu noqdo gobollada ugu horeeyo ee doorashooyinka qaranka ay ka dhici karaan ka horna aan rabno doorashooyinka ilaa heer degmo inaan ka hirgelino intaas waxaa noo sii dheer qorshayaasha aan dejinayno oo ay ka mid yihiin barnaamijka horumarinta gobolka banaadir development plan qorshihiisii haddana isagana meel fiican noo marayo dhowaana soo bandhigi doono waxaa kaloo noo qorshaysan inaan wadooyin badan oo interlock wadooyin xaafadeed aan dhisi doono sanadkan waxaa kaloo noo qorshaysan inaan shacabka iyo wacyigelintiisii aanan ka daalin oo mar walba aan shacabkeena ku dhex jirno ujeeddadana ay tahay in shacabka loo adeego loo dhowaado waa fariimihii madaxda qaranku ayna siiyeen annagana taas baan ku soconnaa
guud ahaan barnaamijka kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal intaa ka gebagabeeyeenan tiraedan kulamaana ku kalemada waliba sinku ku dabaanay heestii buse ka luuqaya cali shaacir
mushalagayo كتفوتي أمانتا شل شالوي مغادا كتفوتي أمانتا شل شالوي مغادا شكلا وكين شري ورسي مكوي هان شرفالتين أبوبي شكلا وكين شري ورسي مكوي هان شرفالتين أبوبي ೂತಯೇ ಅಮಾಂತ ಶಲ ಶಾಲೋಯೇ ಮಗಾಗ ಶಕಲ ವಕೀಶಿರೆ ವರ್ಷೆ ಮುಖೋಯ್ ಹಾಂ ಶರಪಾಲ ತಿಂಗಬೂಗ ಶಕಲ ವಕೀಶಿರೆ ವರ್ಷೆ ಮುಖೋಯ್ ಹಾಂ ಶರಪಾಲ ತಿಂಗಬೂಗ ശങ്കദോഷമേർ ഗുരുഷനാകളെ സപ്തീശ നിർമ്മലേ അറോസാമുശാലതായോ ശിൽമദോഷമേർ ഗുരുഷനാകളെ സപ്തീശ നിർമ്മലേ അറോസാമുശാലതായോ sharu bleyo na shibel dirna aha Ibe sharu bleyo na shibel dirna aha Shimbir shimbir ka upai shibala anti ngana shaf andan doye Shimbir shimbir ka upai shibala anti ngana shaf andan doye ശിൽമിദോഷമേർ ഗുരുഷനാഗലേ ശബ്ദീശ നിർമ്മലേ അറോസാമശാലതായോ ശിൽമിദോഷമേർ ഗുരുഷനാഗലേ ശബ്ദീശ നിർമ്മലേ അറോസാമശാലതായോ شيكي شهيدا لمبو والشي غوفدي أدو شيكي شهيدا شارو شندلي هاي بشو لك القهي شغل شنشي دلي شارو شندلي هاي بشو لك القهي شغل شنشي دلي ശിൽമിദോഷമേ ഗുരുഷിനാകലേ ശതപീഷ നിർമ്മലേ അറോസാമശാലകായോ ശിൽമിദോഷമേ ഗുരുഷിനാകലേ ശതപീഷ നിർമ്മലേ അറോസാമശാലകായോ shutushuutaye amaanka shalshaloye magaaga shutushuutaye amaanka shalshaloye magaaga shakalaan walkiin shire warshee mukooyahaan tarafaadhakiin haguuge shakalaan walkiin shire warshee mukooyahaan tarafaadhakiin haguuge ശിൽമിദോഷമേർ ഗുരുശലാകളെ ശതപീഷൽ നിർമ്മലേ അറോസ് കാമശാലകായോ ശിൽമിദോഷമേർ ഗുരുശലാകളെ ശതപീഷൽ നിർമ്മലേ അറോസ് കാമശാലകായോ ಶಿಲ್ಮಿದು ಶಮೇರ್ ಗುರು ಶುನಾಗಳೆ ಶಲ್ಮಿರ್ ಬಲೆ ಅರೋಸ್ ಕಾ ಮುಶಾಲಗಾಯು